dadka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay bilaabeen in guryahooda ay iskaga barakacaan kadib fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle tuulooyinka sida aadka ah uga barakaceen dadka ayaana waxaa ka mid ah tuulada libiga taasoo aada ugu dhow magaalada jowhar qaar ka mid ah dadkii ku dhaqnaa tuulada oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in biyaha ay gudaha usoo galeen tuulada islamarkaana uu barakac xoogan ka bilowday halkaas sidoo kale dadka ayaa waxa ay sheegeen in dhulbeereedyo aad u badan ay saamaysay fatahaadda iyadoona dhammaantood ay biyuhu qaadeen dalagyadii ka baxayay gudoomiyaha tuuladaas ugu magacaaban maamulka la baxay hirshabeelle ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyey fatahaada xoogan ee uu webiga shabeelle u geystay tuulada libiga iyo saameynta ballaaran ee ka dhalatay wallaahi anaga hadda aawa haddaa meeshaan owa noogu baryo nasibalena biyo gadaal ka socda horta hore ma ka buuri maayaan biyo gadaal horta laga xidhaa biyahan hadda biyo kufa maahan oo gadaal ka xidan maahan oo anaga iska buuri karno biyaha biyo baaxad le oo awood la waayay biyo anaga buuri karno amba maano u helna maahan wallaahi tuulada wixii beer meesha u yiilay hal haba kama fiicda caawo beeraha qaarna beriisaa ku yiilay qaar galeyaa ku yiilay qaar qubaaraa ku tiilay qaar sidaa ku tiilay waa babeen waa la tireen waxaas webiga shabeelle ayaa marar kala duwan ku fatahay deegaano iyo degmooyin hareerihiisa ah kaas oo saameyn adag ku yeeshay dadka degan goobahaas iyadoo fatahaadaha caynkan ah marka ay dhacaan lagu eedeeyo in ay ka dambeeyaan gacmo shisheeye kuwaasoo diidan oo kasoo horjeeda horumarka ummadda soomaaliyeed